Diblumaasiyaddu waa furaha isfahamka dalalka, waa xudunta nabadda, iskaashi iyo horumarka. Dunidu maanta waxay maraysaa isbeddel cusub oo diblumaasiyadeed. Quwadihii waaweynaa ayaa kala shaki galay, isbahaysiyo cusub ayaa abuurmaya, loolanka istiraatiijiyadeedna aad ayuu u kordhay. Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa ka warbixiyay xaaladaha isbeddelada diblumaasiyadeed ee dunida.
wuxuu yidhaahday american first policy buu la imaaday siyaasadda keli ee maxaa aragtahay lagu horumarinayo danaha maraykanka keli waxaa dhacday inuu yidhaahday anigu waxa waaye kama qayb qaadanayo deeqaha adduunka lagu bixinayo ood la socotaan u s aid ee ahayd agensiga ama hay-adda ugu sarreysa ca- maraykanka ee deeqaha bixinaysay wadamada maaragtay africa iyo adduunkaba bixinaysay inay meesha ka baxday waxaa imaatay in marka international politics ama siyaasadda caalamiga in hoos loo dhigo uu dal walba ka fikiro danihiisa u qaaska ah taasaa marka la aaday waa qodobka taas tusaalaha labaad waxaa ka mid ah brexit programkan la yidhaahdo oo ingiriisku midooda yurub kaga baxeen ayadana oo markaa u aragtay ingiriisku inay danaheedu qaaska ee adduunka ay kula macaamisho aanay kaga baxdo isbahaysiga midooda yurub ayadana qodobka kale oo ugu muhiimsan buu ahaa qodobka labaad uu adduunku u guuray waxaa waye return to bilateralism waxa la yidhahdo markii hore waxaa lagu shaqaynayay wadamadu koox koox iyo blocks iyo baa lagu wada shaqaynaya iyo xulufaysi iyo hay-adahan caalamka ee abuurnaa ee qaramada midoobay ee hadday noqoto bangiga adduunka ee i m f tii waa laga guuray hadda waxaa loo guuray bilateral system dal walba muxuu dhahay ani danahayda dalka anaa kala hadlaya dal dal iyo dal inay wada hadlaan oo danahaada qaarka adi aad kala hadasho danka adiga danta kaaga jirto ayadana taasaa waxay keentay saameyn inay ma aragtaay wixii laga wada shaqayn jiray ee ahaa danti guud ee- ama xulufaysi looga wada shaqayn jiray caalamka ee inay ayadana ay soo yaraatay waxaa kaloo imaaday waxaan la yidhahdo shortanism ha waa go-aan gaabanba bas in la soo gaabiyo maxaa aniga dan iigu jir ii kala goobas waxaa ka mid ah hadda dad la socotaan barnaamijkan shortanism strategy ama diblomaasiyadda waxaan la yidhahdo bistox ee dagaalka ukraine ka dhace ee- iyo iyo ruushka u dhexeeya waad la socotaan waxaa markii hore dee neto baa hogaaminaysay maraykanka inuu toos oola macaamilay ukraine uu u yeeray markii horena waxaa jira xulufaysi ee uu maraykanka hogaaminayo ee midowda yurub ay qayb ka ahaayeen marka waxay ka rajaynayeen president madaxweynaha maraykanka ama maraykanka in door muhiim ah ay ka cida- ka ciyaaraan midowda yurub sababtoo ah waad ogtihiin ukraine waxay hadda application ama ay qayb ka noqonaysaa midowda yurub waxaanay de- ka mid tahay adiga markii si loo fiiriyo geopolitics waxay ka mid tahay yurub marka yurub waxay ka rajaynaysaa maraykanka haddii wada hadal la gelayo oo lala gelayo ruushka in miiska la fariisiyo midowda yurub doorkoodana ay ciyaaraan tii ma dhicin marka maraykan wuxuu u yeeray ukraine wuxuu ku yidhaahday idin iyo ruushka waan idin wada hadashiini resourcekiina waa inaa isiisaan shortanism baa la yidhahda waa go-aan dhow maxaa dantaydan iigu jirta ah marka shortanism diplomacy baa la yidhahda adduunkana halkaas u guuray waxyaalahaasa waxaa ka mid ah waxyaalaha hadda deeqaha inay yaraadaan ka- ka- ka mid ah maxaa kaloo imaaday waxaan la yidhahdo fragmentation of norms and value qiyamkii hore ee adduunka adduunka waxaa hagaayay haddaad aragto hadda qaramada midooboo kale waxaa jira golaha ammaanka oo haddii dal uu ma aragtay xadgudbo ama shuruucdii dalka ayaga ay qaban jireen oo agoodda uu maraykanku hogaaminayo maadaama quwado kale ay soo baxeen waxaa meesha ka baxday shuruucdii adduunka uu u gohaansanaa ee reer galbeedku ay ku hogaaminayaan iyo qiyamkiiba halka ka baxay